ku soo dhowaada barnaamijka madasha dastuurka oo maalin kastaoo axada aad ka dhegaysataan idaacadda voice of america barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo haaruun macruuf iyo anigoo ah sahre cabdi axmed soddonka daqiiqee soo socota waxaynu kaga hadli doonaa barnaamijkeennan sharuudaha qofka noqonaya madaxweynaha soomaaliya ayadoo maalmo ay naga xigto wakhtiga loo madlan yahay in doorashadaasi ay dhacdo oo ah labaatanka bisha agoosto barnaamijka waxaa inoogu marti ah abukaata sakariya maxamed sheekh oo ah sharciyaqaan si weyn u faaqida dastuurka soomaaliya abukaata sakariye ku soo dhowo barnaamijka madasha dastuurka su-aasha ugu horreysaan ku weydiinayna waxay tahay bal marka hore inaad guud mar kooban naga siisid shuruudaha qofka noqonaya madaxweynaha horta sida caadigiisaba disay generaal haddaan usoo bilaabo dastuurka dasaatiirta adduunka sideedaba waa lagu qoraa in la sheego karateristikada laga doonayo ama shuruudaha qofka noqonayo madaxweynaha jamhuuriyadda noqonayo xataa waxaa la qoraa xildhibaankaa la qoraa waxaa la qoraa wadamada qaarkood san francisco oo kale prime prime ministerkiisa xataa doorasho galaya shuruudaha laga rabo waa la qoraa marka horta wax oo hadda qariib annaga ay nagu tahay in la yidhaahdo shuruudahaas ayaa laga doonayaa qofka darajadan qabanayo ma aha wax qariib e waa wax adduunyada dhan standard e oo la wada maro si loogu kala haro oona qof kasta ayna u noqonin meeshaas inuinta soo aada hadhowsi kala xulashadii ay dhacdo dib ay ku dhacdo marka constitutionkan inta hadda la baaskareeyey waxa uu qoraa shuruuduu qoraa uu soo saarayo oo uu leeyahay ay ku ay ku caddahay shuruudaha doorashooyinka madaxweynenimada waxaana madaxweyne loo dooran karaa xilka madaxweynenimada muwaadin kasta oo soomaali ah oo muslim ah marka halkaas waxaa ka muuqanaysa forest iska macnayna umaata soomaali ah markii la yidhahdo waa waa nationalitygiisa in ay tahay soomaali dhab ah dalad ah muslim ah marka la leeyahay waa believerska religioska uu aaminsan yahay waa qasab inuu qof islaamka aaminsan u noolaa waxaa kaloo shuruudihii lagu daray da-diisa inayna ka yaraan afartan sano oo diinis loo jeedo inuu noqdo qof oo markaas intooda mid oo bislaaday midjuur ah oo bislaaday leh aqoon ama waaye aragnimo u qalanta xilkaas in uusan gelin dembi culus oo maxkamadi ku xukuntay iyada naftirkeeda aada waxaa u ficnaan laheyd sharci dejiyayaashii gobolka aan qorayn in ma ma inaad dhaliila ma aha laakiin qodob waxay aheeday xarafkan bihi aada in loo fiiriyo marka sababta waxay tahay inuusan gelin dembi culus marka aad tiraahdo macno kalu abuuraya marka adduunyada waa la waa la caddeeyaa ciqaab ka badan shan sano ciqaab ka badan saddex sano wax go-an ina culus marka aad tirahdo ma labaatan sanaad ula jeedaa culus intay ka bilaabanaya ma sideed sanaad ula jeedaa culus intay ka bilaabanaya ma laba sanaad ula jeedaa tusaale ahaan qofkan dembi wuxuu galay oo xatooyo xoolo dadweyne abusa debater uu sameeyey excessive power uu sameeyey awoodda xadiiskiisu kula xadgudba oo dad kula xadgudba waxyaalahaas o dhan waxyaalaha oo cadaalad-darrada oo dhaawacaysa liidarnimada qofka laakiin waxaa laga yaabaa sanadad lagu xukumo laba sano iyo saddex sano inay tahay marka culusna hadhowda dooda ka dara ka imaanayso dadka criteria sameynaya dembi culus ma gelina lagu dhihi karaa tanna waxay ahayd oo aada u ficneed in la caddeeyo in uusan gelin dembi ciqaabtiisa ka badan intaas laba sano saddex sano afar sano shan sano sida standardka ay tahay ama keeni hore kalo kale clear uu lahaa shan sano uu lahaa marka dembi culuska marka ma clear ma marka meeshan waxaa ficneed dadka dejinaya inay sacad ay u qoraan oo ay carabaabaan dembiga haddii ayna carabaabinayna xukunka ay carabaabaan waayahay madaxweynaha golaha baarlamaanka ee soo dooranayo tiro intee leeg ayaa laga rabaa horta
sida oo ka hadda la baasgareeyey uu qoraayo labada aqal ayaa dooranaysaa laleeyahay labada aqalaa dooranaysaa laleeyahay oo aqalkii federaalka oo oo dawladaha gobolada ka imaanayo iyo aqalka sharci dejinta labadaasi waxayna ku dooranayaan aqlabiya saddex meeloodoo laba meel ah ay ku dooranayaan haddii cid gaarta la waayo uu leeyahay sharcigu waa sii tilmaamaya si cad uu sii tilmaamaya cid gaarta haddii la waayo wareeg labaadaa la gelaa wareegga labaadna waxaa gelaysa afarta ugu codka badan afarta ugu cod badan haddana aqlabiyada saddex meelooda waxaa laga rabaa laba meel xubnaha labada gole inay wada inay inay u codeeyaan haddii haddana la gaari waayo labada ugu cod badan ayaa wareegga saddexaad aadayso wareegga saddexaadna waxaa ku guulaysanayo oo xilka madaxweynenimada loo dhaarinayaa qof alle iyo qofkii cod aqlabiyad haldeeri ah helo waayahay sakariye maxamed sheekh aad baad u mahadsan tahay barnaamijku waa madasha dastuurka haddii aynu u gudubno dhinaca dhegaystayaasha bal dhegaystaha ugu horeeya magacaaga meesha aad joogto iyo su-aasha maanta waxaynu ka hadlaynaa qofka madaxweynaha noqonaya soomaaliya shuruudaha lagu soo xulayo iyo mas-uuliyadaha saaran maxay kula tahay su-aashaada maxay tahay waa in salaama dhammaantiin waa salaamayaa zakariya magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdikariim yuusuf axmed adeerow waxaan joogaa magaalada rochester minnesota waxaan weydiin lahaa sharciyaqaanka wuxuu carab ku dhuftay in ay confusion ama wareer keenayso oo ku naqnaqday dembi culus macarabaabna oo ku naqnaqday marka waxaan rabaa inaan weydiiyo in ay jiraan wax badan oo dastuurka oo aan la carabaabin ama aan dhammaystirnayn laakiin laga wada dhargay in loo celin doono xildhibaanada lasoo dhisaayo marka maadaama dembi culus iyo waxyaabo kaleba loo raraayo sababta oo ugu naqnaqday ama oo aada u adkeeyay isagoo ogaa maaragta in waxay ka dhiman loo raraayo xildhibaanada sakariye
horta midaan halka waajibaadka oo muwaadinnimo isaaran ama aqoon ahaan ii saaran oo an idaacaddana ay ii weydiisay waxay ii weydiisana ay tahay dadkaygii in aan kala hadlo waayo horta ku noolnoqoshada waxaan ugu noolnoqday oo aan ogahay nin kasta oo sharci kaliya maaha xataa knowledgegiisu normal ay tahay inuu arki karo markii hadhowda lasoo gaaro dembi culus lasoo gaaro oo maxkamado ay ku ay ku xukuntay in ay dood ka bilaaban karto marka waxaa laga yaabaa kandidatiyada hadda inta hadda muuqata nin hadda la xukumo maba ku jira mana mana umalaynayo laakiin mustaqbal waayo dastuurkan maadaama mustaqbal uyaa boqol sano kadib shaqayn doono inay confusa ka imaan karto oo qof laba sano lagu xukumay hadhowda la dhihi karo dembi culus waayo iyo lama dembi culus maa waxaa dhici karta qof toban sano lagu xukmay inaan yidhahdo dembi culus maba ahaba toban sano marka dembi culus wuxuu ka bilaabanaa maadaama annaga sharciga dalkeena uu yaqaanaba abadi qofka in lagu xukumo ilaa amrigaa ha ku furto dee dembi culus wuxuu ka bilaabanaa labaatan sano ka bilaabanaa marka middaa ula jeeda asa sharci yaqaan ahaan iyo muwaadin ahaan ka siyaasad ahaan midaas waayo oo ay fiicnaan lahayd wuxuu in si cad la iskaga qoro maadaama wuxuu u yahay dastuur uu yahay su-aasha hadalka aada sii raaciso oo ahaa celcelinta wato waa taasi midda labaadna in dadka in la gudbinaayona baraarujinay tahay maadaama baarlamaanka loo gudbinayo baraarujin waay waayo waad mahadsantahay sara waa tahay waxaan jeclaan lahaa hal su-aal inaan weydiiyo looyarka haddii waajibaadkiisa shaqo madaxweynaha uu gudan waayo xadgudub awoodeed hadduu isticmaalo oo ka hor imaanaysa dastuurka qaranka oo dastuur oo dastuurka uu ka hor imaanaya markaas ito madaxweynaha xilka qaadista lagu soo oogi karaa haddii waxay imaan kartaa oo horta xilka qaadista lagu soo oogi karaa in aada loo fahma fiican lagu soo oogi karaa la dhihi karaa xilka ha laga gaado lasoo jeedi karaa saddex meelood oo meel tirada guud ee golaha shacabka in ay soo jeediyaan ee fadhiga guud ee labada gole baarlamaanka u soo jeediyaan ay horkeenaan ee yidhahdaan waxaan rabnaa waa waa waa luqada kalena waxa waaye in soo jeedin motion in lasoo jeediyo in madaxweynaha la eedeeyo in xilka laga qaado markii taas ay dhacdo marka madaxweynaha wuxuu banaynayaa xilka xafiiska haddii hindisahaasitod ka qaadistiisa ay taageeraan ugu yaraan saddex meelooda laba meel marka hore saddex meelooda meelaa soo jeedinaya marka ay soo jeedinayaan waa la dhegaysanaa marka la dhegaysto waa loo codaynaa waxaa laga rabaa codaynta inay hesho saddex meelood oo laba meel labada gole inay helaan waayo marka ay taas dhacda markaas kadib oo saddex meelood oo laba meel ay u codeeyaan waxaana xilka lala wareegaya aan la wareegayo afhayeenka baarlamaanka aan la wareegayo muddo soddon maalmood gudaheeda ayaana waxaa lagu soo dooranaya madaxweyne cusub madaxweynaha marka xilka looga qaado si waafaqsan fartaba koowaad iyo labaad ee kulkan waxaa dhegaysiga dacwadda lid ku ah gelayso maxkamada sare dadka la eedeyna dhacda hadda waxaa laga qaaday awoodiyaa laga qaaday oo insidikabilitaada iyo immunitaada uu lahaayaa laga qaaday markii laga qaaday marka waxaa la lamasiinaya dacwadiyaa lamasiinaya marka waxaa had markaas laga hadlaa marka hore waxay ahayd dacwada lama marsiin karin oo in la helay ahayd autorita aprocedare awoodii lagu wadi lahaa in dacwad lagu soo ooga madaxweynaha markii xilkii laga qaado una xil una hayn waxaa furmaysa awoodii lagu oogi lahaa in laga qaado kadibaa maxkamadda sare ay dacwadiisa gelaysaa xadgudubkii uu sameeyey i dastuurka uu ku xadgudbay kadib uu mutaysanaa go-aankii garsoorka kasoo baxo waa tahay dhegeystayaasha mid ka mid a haddii aan u baaqno magacaaga halka aad kasoo hadlayso iyo su-aasha aad rabto inaad martida barnaamijka weydiiso magacayga waa ridwan xuseen maxamuud waxaan joogaa waddanka netherland marka hore waa salaamaya sharci yaqaanka zakariya maxamed iyo daadiyayaasha v o s a waxaan rabaa inaan sharciyan sharci yaqaanka weydiiyo laba su-aalood oo kamid a dastuurka hadda la baasgareeyay qodobka siddeetan iyo sideedaad iyo qodobka siddeetan iyo sagaalaad qodobka siddeetan sanaad haddaan ku horeeyo wuxuu leeyahay shuruudaha doorashada madaxweynaha farqada farqada e wuxuu leeyahay waa in uusan gelin dembi culus oo ay maxkamadi xukumin marka dalka dambiyo badan ayaa ka dhacay wax maxkamadana ma jirin marka taasi waxay u baahan tahay laftirkeeda in sharci yaqaanka uu ii faahfaahiyo tan labaad oo ah qodobka siddeetan iyo sagaalaad doorashada madaxweynaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah waa in ay doortaan labada gole ee baarlamaanka oo wada fadhiya farqada labaad ayadana waxay leedahay ugu yaraan saddex meelood tirada tirada guud ee golaha golo walba golo walba ha golo walba marka ugu yaraan wuxuu leeyahay toban qof oo golaha shacabka ah iyo golaha dowlad goboleedyada ugu yaraan hal sida ku xusan qodobka sideetan farqadiisa saddexaad meeshaasaan ku saxo golihiisana ridwaanu oo ka koobna ha ridwaanu meeshaasaan ku saxo wuxuu leeyahay qofka noqonaya musharax mada- madaxweynenimo waa inuu la yimaadaa ugu yaraan labaatan ka tirsan xubnaha baarlamaanka iyo ugu yaraan mid ka mida xubnaha golaha gobolada ama aqalka odayaasha Een, marka qayb ahaan lo- eh, abukaata zakariya waad ka jawaabtay su-aashan laakiin arrinta ku saabsan inaysan soomaaliya maxkamad ka jirin oo cidna aan dembi lasoo saarin labaatankii sane ee lasoo dhaafay Eh, walaac intee leeg bay taas abuuri kartaa ama maxaa saameyna ku yeelan kartaa nidaamka iyo qofkii noqonaya madaxweynaha aada u weyne walaac weyn ay u leedahay oo konseynkeeda konseyn yar maaha markee n hadda markee meesha hanta waxaa loo baahnaa n gelin dembi culus oo ay maxkamada xukuntay marka la yidhaha maxkamada annaga waxaa noogu dambeysay oo jurisdictionkeeda legalitygeeda recognitionkeeda ninety aa ugu dambeysay dembiye badanaa la galay dad badanaa la yaqaanaa dembiye galeen haddii maxkamad xukunta ina jira konseynkeeda aada u weynta marka qodobkan wuxuu noqonaa qodob loogu talagelayo markii dawladdan ay saldhigata maahane doorashada hadda qodob usaynayo aniga ma u arka markee n labaatankii sano ama dembi ha lagu galo meel kale suppose waxaan ognahay dad oo western countrieska joogeen dembiye ay galeen oo lagu xukumay waa dareemayna waana ognaa waana qi- waa- waa- waana la yaqaanaa haddii inta yimaadeen maxkamadda soomaaliga uma diiwaan gashino soomaalida uma diiwaan gasho mana yaqaanin marka maxaa la sameynaa aniga konseynkeeda aadaa ugu jeedaa n dadka dhanna way u wada jeedaan laakiin eh, dariiq kaloo furan lama arko laakiin waxaan umalaynaya arrintaa inay buuxisay guddigan la magacaabo labaatan iyo toddobada eh, oo eva- sameynaya evaluationka sameynayaan kudal- in, eh, dabagalkooda keliya inayna ahayn criteria inay fiiriyaan xataa even ay tahay in ay dadkan ay yihiin dad dambiye galeen iyo in kale inay dabagelayaan qo- qolo kalena waa jiray maalmo dawada dhacdaha ka dhageysanaya oo itisa la magac baxeen oo ayagana lahaayeen waxaan tooshka ku ifinaynaa cid kasta oo gashay dembiyadaasta laakiin hadhowda kulley ayagana kulley dhibaka kusoo baxaya itisada iyo kuwan waxay tahay in cadaymo iyo iflisa iska raba haddii aad tahay dembiyaad gashay dagaal cadaymaa lagaa rabaa waa warlord waan la yaqaanaa hebel hebel magaca le warlord eh laakiin haddaad tiraa dembi aad gasho humanitarian violation waxaa laga rabaa caddeynaya laga rabaa evidenceyaa laga rabaa xukunkiyaa laga rabaa n hadda suppose waxaa lihi zakariye n wuxuu ka- wuxuu ka qayb qaatay dagaaladii ka qayb qaatay hogaamiye kooxeed u ahaa marka caddeynaa laga rabaa guddiga waa aniga tahay aniga ina- inaan galay eh, violation inaan galo human ri- human ri- human right violation inaan galay evidencigii iyo cadeynihii iyo xukunkii meeshii ugu daal rabaa maahane waa ahayd waa ahayd hadhow idin ma noqonayso sharci ma noqonayso waa tahay dhegeystaha xiga aynu eegno magacaaga halka aad ka soo hadlayso iyo su-aashaada walaal israaci bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa khadar cabdi cabdilaahi waxaan ka soo wacaya gobolada salsburg oo ku yaala wadanka austria su-aasha aan rabay inaan weydiiyo marka hore waa salaamaya dhammaan bada v o a gaar ahaan qaybta soomaaliya ku hadasha garyaqaanka waa salaamaya su-aashan garyaqaanka markaan rabay inaan weydiiya ee waxay tahay midka imanka ugu dambeysay aad ka hadlaysay ahaa macnaha een, qodobka sheegaya markaan la dooranayo madaxweynaha la dooranayo inuu ahaado qof aan dembi gelin haddiiba adiguna aad garayso dadkao dhanna ay wada og yihiin labaatankii sano u dambeeyey inaad maxkamad wax ka horgaraysa oo maxaan idhahdaye eh, dembiyada cidda gelaysa iyo siday u galeen iyo waxaaba meel lagu horgaleeya aan loo haynin in wakti xaadirkan do- doorashada dhacaysa in lagu soo daro qodob odhanaya eh, qofka la dooranaya waa inaanu dembi ka gelin wadanka maxay markaa macno ay soo kordhinaysaa ma dadka lagu jahwareerinaya ma dadka ma riwaayad m- ma aanan fahmin markaas maxaa ujeedadu maxay tahay Ah, qolada guddida maxay ahayd ay eh, qodobkaas soo borboos garaysay ay ay ay- ay uga jeedaan waa haddii dadkiiba aan awood loo lahayn in la qabto maxaa loogu soo daray qodobkan dastuurka Exactly, zakariya haa.
waa fahmay sharciyaqaan ahaan marka aan fiiriyo standard aa loola jeedaa maadaama dastuurada adduunka dhan ay ku qoran tahay farqadan ay ku qoran tahay standard ahaan ay tahay dembi inuuna qofka gelin maxkamadna inuu ku xukumin dembi oo uu yahay qof nadiif ah standardkaas keliya inaan raacno marka waxaan umalaynayaa farqadan inta waxay wax ka tari doontaa inay tahay in afartan sano marka ay dhamaato tan dabo imaan doonto ay wax ka taraysaa maana hadda waa nati waxay ka taraysaa lama arko hadda wax ay jecesaan lama arko marka aniga hadda mid hataa aan aan aan sii fiirinayo oo deetan aan aan carabta aan ku dhuftay hata even if la yidhaahdo qofkan wuxuu ka qeyb qaatay oo warlooradii kamid ahaa hogaamiye kooxeed kamid ahaa kuma silaanayso hogaamiye kooxeed u ahaa darkeed dembi meesha laga hadlaa waxa laga hadlaa waa inuuna dembi uuna gelin waayo dembina marka waa la yaqaanaa wa wa wa waa la yaqaanaa dil kufseexdha boobecaay iyo waa waa tirsan dembiyada marka dembiga aad ku eedeynaysa inaad sheegtid waayo cadaysna inaad la timaadid waayo ciddi ku xukuntan inaad la timaadid waayo marka xataa kuwana xataa oo hogaamiya kooxeedka la yaqaana xataa ani ma umalaynaayo sharciyan in lagu qaba karo marka waa waa waa lagu gasaa maane caddeyn cid u haysa lama arko cid xukuntana lama arko waayahay barnaamijku waa madasha dastuurka waxaadna ka dhagaysanaysaan idaacadda voice of america haddii marka aan u gudubno soo doorashada qofka madaxweynaha noqonaya qodob ka mida ayaa waxa uu leeyahay doorashada madaxweynuhu waa inay u dhacdaa qaab sir ah marka qaab sir ah inay ku dhacdo iyo qaab furan inay ku dhacdo gacantaaga faraqa iyo muhiimadda laga leeyahay maxay tahay waa xotling waaye waa standardna waaye dunida dibna wada taagtay na wada gaartay sababta sirta looga dhigana waxa ay tahay saddex arrimood a ugu a muhiimada ugu badan ay tahay de midda ugu horeysa oo ay tahay qofkaanitod in uu doorto qofka uu rabo uu u doorto si xor ah marka haddii gacantaagasho la yidhahdo xorriyadda mararka qaarkiis dhumaysa marka ninka aad dooranaysa meeshuu fadhiya waa uu ku jiraa inaad ka codaysay waxaana bilaaban karta markaas xorriyadii aad dhumayso waxaa bilaabanaya markaas doo some kind oo oo ah brashar inay meesha ku jirto waa la diidaa waxaa la rabaa rabitaankaada oo xor ah ood u madax banaanta inaad qofka ku doorto mid waa taas waaya midda labaad waxaa laga laga cararahaa hadhowdi wada shaqeyn xumo inayna dhacin oo ayna imaanin kuwii dooro waayo waa kuwaasa bresidio hadda akarta madaxweynehi inuu guulaystay laakiin ina boqol kiiba toban iyo shan ee codka ina siin ama labaatan iyo shan codka ina siin twenty five kaas iyo isaga inayna dhex marin wax oo cadaawada oo saaxiibkiisa waxaa la rabaa inuuna codka siinin oo isagana uuna ogeyn inuuna siinin kara saaxiibkiina waxaa laga rabaa doorashadiisa inay u dhacdaa mid xor ah labadabana saaxiib waa laakin waxay saaxiibkiisa kale saaxiib ku yihin laakiin liidarnimo markii la gaaro uma aaminsana liidar fiican inuu yahay marka waxaa la rabaa wanaagii iyo wejigii iyo inayna saamanaynaynin doorashada ayna saamanaynaynin oo hadhowdii aynan labadii qofood ayna dhex marin wax mugdiya iyo colaadi ayna dhex marin xigmadahu waa intaas waa tahay dhegeystaha xiga ayaynu eegeynaa khadka telefoonka ayuu ku jiraa magacaaga walaala iyo halkaad ka soo hadlayso magacayga waxaa la dhahaa saciid axmed cismaan baa la dhahaa waxaan ka soo hadlahayaa minneapolis minnesota waa idin salaamay dhammaan voice of america iyo qareenkaba waa salaamay waxaan qabaa waxaan qabaa laba su-aalood labadii su-aalood midda hore waxay ku saabsan tahay dembi yaa galay marka la dhaho horta waxaan la dhisaya waxa waaye waa wadan burburay baa la rabaa in la dhiso khaladna khalad in lagu saxo aniga ilama qumana hadday saas tahana yaa dembi galay lama yaqaano maya waa la yaqaanaa maya lama yaqaano in la dhaha maaha wixii dembi galay waa la yaqaanaa alisti kuwa minorka a dadka galay yaan la raadinin laakiin sooma muuqato niman la yaqaano oo dadka maanta shantii qof inta la yidhaahdo hebel iyo hebel ka war hebela hebel waa dembiile la isdhihi karo dadka ay wada og yihiin for example ninkii inta madfaxa qaatay xaafada ku garaacay ninkii inta qaatay magaalo ku duulay qabsaday oo dad kaxiyey niman waar loor hadda anigu inaan magacyo sheega ma rabe oo dembiilayaal ah oo soomaalidu ay dembiilayaal u taqaanaa jira ma waxaa la leeyahay looma hayo sharci lagu qaado sidaas daraaddeed waa iska indhatireyna haddii saas la dhaho soo ma ahan waxa hadda meesha lagu hayaa haburburaaso arrinku maaha because cadaalad darro wixii lagu sameeya cadaalad darray ku dhamaadaan taas waa su-aasheeda koowaad qoro intaana su-aasha labaad u gudbin dastuurku waxa uu leeyahay qof aysan maxkamadi ku cadaynin dembi weyn marka dad lagu tuhmaya way jiraan oo sida aad sheegtaan magaalooyin ku duulay ama madaafiic tuuray laakiin adu maxaad soo jeedinaysaa in lagu bedelo qodobka oo maxkamadda
ila meesha waxaa koraysaa maxkamad maxkamad ku xukuntay micnaha si aysan u dhicin wixii udha wixii dhacay saysan u dhicin oo waddankan is uga badbaado labaatan sano oo dagaal iyo soddon sano oo dagaala hadda ka bacdi ah oo hadda ay ma iga muuqato dadku weli inay rabaan inay isdagaalaan dagaal weli loo cusub yahay hadda weliba ay iga sii muuqmuuqato waxaa loo baahan yahay specifically in lagu caddeeyo dastuurka in la yidhaahdo haddii la raba hadhow ha laga saara laakiin hadda la dhaho nimankii waar loorka ahaa oo qaska geystay dagaalka waa dembiilayaal oo ma isma soo sharaxi karaan hadhowna haddii la rabo xataa la dhaho waa la idinsoo raadsanaya now waror sidee lagu ogaadaa waxaa jira kun waraaqood oo ay saxiixeen iyo kun urur oo ay galeen oo hebel alliance hebel hebel la dhaho alliance ooy labaatan labaatan isugu bahaysteen ururkii xorrimal udirarka ururkii hebelheba ay jireen magacyadooda waa lasoo sheegi karaa dembigaasoo kale ayakaa isku qiray oo micnaha qofka dembigu isku qiri karaa taas aniga waxay igu muuqataa in saas in la sameeyo haddii la rabo waddanka in la dejiyo weyo waddanka wanaagiisa la rabo haddii laakiin laleeyahay anigu de nina magaciisa inaan sheegay ila ma rabe hebel indhaha laga qabsado oo maxkamad kuma cadaynin ninkaanu dembiilo ma ahan qayb xamar ka mida yaa nin dembiilo u ah qayb kaloo xamar ka midana wuxuu uyahay hero marka saasna waa jirtaay oo manaa taas kalena waa in la fiiriya waa tahay su-aal kalena waa qabaa su-aal kale horta u kaadi taasa ka ja- taasa ka jawaabad sakariye horta waa waa horta waa waa waa mahadsan yahay in eh, cabirkiisana cabir saxa waaye laakiin eh, b- b- horta problemkan ma haystaa waxa ay tahay in diyaarintii la diyaariyey constitutionkan la diyaariyey iyo waxyaalihii kale loo baahnaa criteria kale in la dhisan loo baahnaa oo laga baaraan jiray horta ma wada dhamaystirno waa waa taas waa run in eh, marka markii la yidhaahdo dembi oo oo oo lida maxkamada ku xukuntay waa ina maxkamada ay oo qofka ay xukuntaa marka maxkamad la-aan adiga ma dhihi kartid in eh, waa lagu tuhmay iyo waa waa waa lagu ogyahay iyo hadal ma aha sharci ma aha marka meesha waxa ku qornaa la raaca maxkamada ku xukuntaa la raaca maxkamadana labaatan ka sano ma shaqaynayna kaas marka halkaas dhiga caladii waxay ka muuqataa in qodobkii ka muuqataa sida loo saxi lahayna waxaa loo diray baarlamaanka loo diray marka hadda doorashadan waa laga gudbaa waa midda midda labaad oo su-aasha hadhowda imaanaysa xataa haddii guddi loo saaro doodeedan aanan dhammaanaynin definitionka warlordka intuu ku egyahay ma ma ma ma ma ma ma laisku raaci doonaa yaa warlord ah ma laisku raaci doonaa su-aashaasoo ku weydiina adiga maya ma laisku raaci doono saa haddaad aada hadalka u laheeday qayb kamida muqdisho hirow ka yahay qayb kale muqdishona dambiilow ka yahay soomaaliya oo dhan saas wadaa qayb kamidana dambiilow ka yahay qayb kamidana hirow ka yahay ma laysku raaci doono definitionka warlordka tusaale ahaan gobollo dalka kamida ayaa in ka qayb qaadanin wadankii intiisa kale ka qayb qaadan ma kalaimaa loo jeedinaa mase waxaa leeyahay wax wanaagsan ay sameeyeen marka haddii haddii la fiiriyo constitution ahaan crime in loo jeediyay noqonaysaa Ad- ma- oo- oo- ama sharci ahaan loo jeediya marka laakiin wanaagna way sameeyeen oo maxaad ka wadaa evidence wax qodobkaa muuqdo, sakariye wanaaga ka muuqdo.
sakariye maxaad ka wadaa qodobkaa Suppose gobollo ka ahaan- mid a suppose ahaan somaliland tusaale haddaan soo qaadano waa wadanka waa waa- waa soomaaliya waa go'day ee siyaasiyiina la go'een haddii la siiyo sharciga la raaco waxay noqonaysaa dembiyay noqonaysaa marka qarankii aad kala jarto waa dembi sooma kasin haddana laakiin liidaro wanaagsa wanaag sameeyeen oo dalkoodii iyo dadkoodii iyo ummadoodii wanaag u horseedeen waayo marka definitionki ayaa wuxuu noqon doonaaba definition dhib badan uu noqon doonaa oo aanan noqonaynin xataa in in guddi kasta haddii loo saaro in la caddeeyo yaa hogaamiye kooxeed ah oo dambiile ah waa la isweeraray ani defensi ahay aa laisoo istaaga waa la isoo weeraray defensi ahay rightskaygaan difaacaya qaanunku wuxuu leeyahay wuxuu siinayaa in haddii la isoo weeraray aan isdifaaca xaggee xuduudeed ku ekeenaysaa marka aniga hadda igama aha an warlordna mihin mana la shaqayn shaqana kumili ma difaacayo laakin waxaan ujeedaa sharciyan waxa mustaqbalka doodaha beri imaan doona inay inay yihiin waxaana sahal ahayn laakiin marka hadda dadka ay iska laabkacayaan ay leeyihiin saas ha la yeelo kan ha la yeelo kan ha la yeelo waa laablakac waxay uga gaabsaneen nimanka sharciga soo dejiyeen waxay uga gaabsadeen intaas oo question iyo intaasoo dood inay ka furmayso En- gobolada dhisan maamulla leh maamullada ay leeyihiin gobolladaas ay dhisan yihiin haddii dhinac kale loo akriyo naftirkooda waxay ka qayb qaa waxay yihiin waa hogaamiyayaal waa hogaamiyayaal kooxeed zakariya waxaynu ognahay ee dowladihii kumeel gaarka ahaa ama dowladdan kumeel gaarka ah, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha had iyo goor waxaa yimaada khilaaf dhexdooda ah ee waxay sababtaa inay ku kala tagaan dowladda marka ma jirtaa awoodo kala xadeynaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ha ha ha sharciga saacada u tilmaamaa sharciga kuwa horena saacada u tilmaamaye laakiin waxaa jir waxaa jirta maahmaah waxaa jirta raalliniga iga ahaada ee boqol afar iyo tobankan aqaana kaa akhrisamay ya kaa akhrisamaya ka adag oo oo kaaga filan sharciga haddii la dhowraayo isku maxadgudbi karaan mana istaaban karaan mana is arkayaan haddii laakiin aanan sharciga la dhowraynin waa laisku xadgudbaa madaxweynaha hadda soomaaliya dastuurkan inta waxaa la yidhahdaa ceremony madaxweyne waa madaxweyne xil sharafeed ku fadhinayo waa executive ma aha maamulka shaqo kuma laha golaha hadda oo dowladda iyo hulwadeeda shaqo kuma laha awoodda xilkiisana way koobanta waa la yaqaanaa waa haddaan soo qaadana wuxuu yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida sa- sharaf uu ku yahay ma ku aha practice oo in kala amraayo iyo kala sameynaayo ma aha wuxuu leeyahay ku dhawaaqis dagaal iyo ku dhawaaqis nabadeed uu leeyahay wuxuu magacaabayaa taliyaha ciidamada heer federal laakiin waa loo soo propose gareeya marka ay soo jeediyaan waa golaha wasiirada ee maahane isoo qolkiisa iska fadhiyo inuu yidhaha taliyaha ciidanka ninkaasa u magacaabo proposal inuu ku yimaadaa shaqadan wuu ka qaadi karaa wuuna ka qaad iyana waa in loo soo propose gareeya ay ku timaadaa shuruudihii in uu uu shaqayn waayo wuxuu magacaabayaa xilka wa- wasiirka kulaad taas wuxuu u leeyahay si madax banaani eh oo awood buuxda eh cidda uu rabo inuu xuso soo jeedin malaha cidda uu raba inuu xusho kadibna golaha shacabka la hordhigaa golaha shacabka codka kalsoonida siinayaan isaga iyo barnaamijkiisa iyo wuxuu xilka ka qaadaa wasiirada wasiiru dowlayaasha wasiiru ku-xigeenada marka uu soo jeeday wasiirka koowaad hadduuna wasiirka koowaad soo jeedin gacan lama geli karo wasiirka koowaad ee xilkiisa tahay wuxuu saxeexaa sharciyada ay soo ansixiyeen baarlamaanka federaalka si sharci looga dhigo madaxweynaha decreta presensiyaal kusoo saaraa sharciga laakiin isaga sharci inta qoro fag fag fag inta siiyo qodobadaasa soo qoro waa decreta ma dhahayo waa ina ka timaadaa hay-adda iskale wuxuu magacaabaa guddoomiyaha maxkamadda dastuuriga maxkamadda sare iyo garsoorayaasha heer federaal soo jeedinta guddiga garsoorka kadib marka guddiga garsoorka uu soo jeediya ma ah inuu ku riyoodo oo iska magacaabo garsoore soo magacaabo ma guddoomiye magacaabo wuxuu magacaabaa jagooyinka dangareyaasha gunsuliyada guud marka golaha wasiirada ayagana soo jeediyaan wuxuu saxiixaa heshiisyada caalamiga kadib markay golaha wasiirada soo jeediyaan golaha shacabkana ay ansaxiyaan saasay marka xilkiisa ugu caddahay maadaama isaga xilkiisii intaas ay tahay sidoo kale ra-iisul wasaaruhuna xil cad oo uu leeyahay oo shaqo qabasho eh marka sharcigaana kala tilmaamaya labada marka wax laba nin oo isu imaan karta ma aha laakiin shaqadayda ma aha haddii ay tahay oo oo ninkaa shaqada u lahay waad ka faragashanaa maxaa iga gala waana xooga de taas waa waa waa waa wax meesha oo oo lagu xadgudbay aan dhihi karno sharciga lagu xadgudbay maahane labada xabsiiseed isuma imaan karaan xilka hadda golaha wasiirada oo kale marka ra-iisul wasaaraha aada fiirisid xilka awoodda ra-iisul wasaaraha way caddahaba ma wax badanba maaha waaba laba qodoba waay ko awoodda ra-iisul wasaaraha waa madaxda madaxa xukuumadda waa shirgudoonka xukuumadda golaha wasiirada oo dhan magacaabista iyo xalka qaadista xubnaha golaha wasiirada wuu soo magacaabaa dadkii la shaqeynaya cabinetkiisa uu ahaan lahay horgeynta golaha shacabka horgeeya golaha wasiirada barnaamijyada xukuumaddiisa iyo ay soo jeedayaan waaba kooban yahaba wixiisa dhaba wasiir kasta wasaaradiisii maamulkeedii nidaamkeedii sharcigeedii balaankeedii uu la imaanaa waa laga waa laga duwaa waa la ansixinaa shaqadiisa wadanaa ninka waa waa intaas marka maxaa laskaga dhacaa waa tahay e dhegeyste ayaa weli khadka taleefonka ku jira su-aal kale ayuu dabcan rabaa inuu ku weydiiyo waxaana jeclaan lahayn inaan asaga kusoo afmeerno bal dhegeystahaasi waa siciid axmed waa weli waxaan rabaa inaan weydiiyo abukaataha marka la vood baarlamaanku markuu vood gareynayo waxaa tiri cod qarsoodi ah yaa haboon iyo dastuurku ma aqaan dastuurka wuxuu qabo laakiin soo ma haboona in baarlamaanku markuu vood gareynayo ninka barlamentarianka ah us votekiisu noqdo public so that dadkii soo doortay iyo dadka kaleba waa og yihiin meeshuu u vote gareeyey iyo qofkuu u vote gareeyey so so that waa lala xisaabtamayaa adduunka maraykankaana joogno kale qof votekiisa la qarin karo congressman kasta waa loogi intuu motion u vote gareeyey intuu ka vote gareeyey wax kasta waa muuqad waa recordkay ku jiraan wax sirana maaha maxaa soomaalida teeda sir loo maxaa la qarinaya hal hal hal hal su-aalaan ku weydiinaya ma ma ma ma meeshaas ha noogu akrina adiga hadda ma haysataa dhalashada saxda ee maraykanka ma ma codayn kartaa xaq muu leedahay inaa codayso ha laakiin congressman ma ahi okay maya sug sug ha ya maya ha haddii ay tahay xaqa codaynta codaynta aada leedahay codkaada cid kasta maa og mase waa sir oo oo adiga keligaa inta aad qoranaysaa ninka arintad u codaynay ha aniga codkayga aniga waa sir laakiin ninka congressmanka ii ah codkiisu sir ma aha
macde codkaada sir wuxuu ku yahay madaxweynaha markaad dooranaysa xildhibaankaad dooranaysa shir ku ahaa laakiin annaga keenna ma laga hadlaayo sharci la ogolaanayo iyo sidoo kale waa madaxweyneha la dooranaya waxaa la dooranaya baarlamaankaana la dooran speakerkana la dooranaya waa inay ahataa sir marka hadda saad ii sheegtaba idinkuba waa sir annagana waa annagana annaga waa inay ahataa sir marka waxaad u codaynaysid waa president republic waayo adiga hadda markaad u codaynaysid obama soo codkaada sir ma ahayn markii loo codaynayo soomaaliya madaxweyneheeda codkeeda waa inuu sir noqdaa sir laakiin marka laga hadlaayo hadda motion lasoo jeediyey iyo sharciyo la aqbalay iyo gacantaag waay anagaba annaga qaanunka waa qaba hadda waa sheega gacantaag waayo leeyahy keliya sir wuxuu ka dhigaa markii madaxweynaha la dooranayo iyo afhayeenka markii la dooranayo
intaasi waxaynu ku soo afmeeraynaa barnaamijka madasha dastuurka waxaana maanta marti noogu ahaa abukaata zakariya maxamed sheekh oo ah sharciyaqaan si weyn u faaqida dastuurka soomaaliya haddii aad doonaysaan dhegaystayaal inaad akhrisataan natiijada arag tururinta ay samaysay idaacadda voice of america booqo boggayaga internetka somali v o a com haddii aad doonaysid inaad ka qayb geshid barnaamijka madasha dastuurkana teleefoonkaaga noogu soo dir somali at voa news com